magaalada dhuusamareeb ayaa lagu soo gabagabeeyey shirka wadatashiga ee iswaafajinta qorshaha siyaasadda iyo habraacyada muhiimka ah ee heerarka kala duwan ee galmudug oo muddo laba maalmood ah ka socday magaalada dhuusamareeb ee xarunta maamulka galmudug shirkan waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka socday degmooyinka galmudug guddoomiyeyaasha degmooyinka iyo guddoomiye waaxidyada waxaana diiradda lagu saarayay horumarinta degmooyinka maamulka galmudug shirkan oo ay soo qabanqaabisay wasaaradda arrimaha gudaha galmudug ayaa waxaa hadallo kala duwan ka soo jeediyey guddoomiyayaasha degmooyinka galmudug waxaan qayb ka noqon doonnaa haddii ala yidhaahdo fulinta iyo qaaditaanka baahiyaha degmooyinku soo gudbiyeen waa baahiyo hore u jireen qaarkoodna ognaha qaarkoodna degmooyinku hadda la yimideen waxaan ku dari doonnaa hortabinta waxa noole qorshayaasha sanadka iyo sanad kale intaba waxaan hirgelin doonnaa haddii ala yidhaahdo baahi midaysan oo laga wada shaqeeya sidii lagu buuxin lahaa waxaan hirgelin doonnaa haddii alla yidhaha wada shaqayn dhow oo degmooyinka iyo wasaaraduhu ay wada yeeshaan marka waxaan rajaynaynaa degmooyinka iyo wasaaradaha dhammaantood inay wixii arrimahaas la xidhiira wasaaradda qorshaynta ay kala soo xidhiiraan sharciga hay-adaha oo madaxweynaha uu saxiixay baarlamaanka iyo golaha wasiiradana soo marayna hay-adaha iyo dhammaan degmooyinkaba hay-adaha duuliga waxaan ka wadaa line ministrieska iyo dhammaan degmooyinkaba inay maxaa la dhihi jira akhriyaan fiiriyaan si macnaha ay u ogaadaan waxa looga baahan yahay annagana anoo fulinaynaa shaqada nooga aadan wasaarad ahaan waxaan insha allahu si dhow ayaan ula shaqayn doonaa ugala shaqayn doonaa inuu hirgalo barnaamijkaas ama qorshahaasi si loo gaaro galmudug dhinac walba ka horumarsan waxaan soo jeedinaa in review lagu sameeyo sanad walba hal mar ugu yaraan si loo ogaado wixii aan qabannay iyo inta noo dhiman ka wasaar dhallinyaro ahaan shalayna waa joogay maantana waa joogay si fiicanna u dhagaysanayay waxyaalaha babilanka noogu jira waxaa ka mid a degmooyinka hadda qaar ka mid a garoommadoodii waxaan rajaynaynaa insha allah waqti dhow inaan helno kuwana dhismahoodaa socdo kuwana hadduu gabagaba maraya hadda cawdaqoo kale waxaan rajaynayna inuu soo gabagabo bishaan febraayo dhammaadkeeda gaalkacyo waa la bilaabay oo meel fiican u maraya wisil iyo maxaa la yidhaahdaa ayadana waxaan rajaynaynaa inay hesho hadduu ilaah yidhaahdo sanadkan gudihiisa
ka wasaarad cadaalad ahaan waa dhegaysana baahiyihiinni degmooyinka ay soo jeediyeen wixii naga khuseeya maaragtay haddii alla idmo inaan wax badan ka qaban aan isku dayaynaa intii karaankeenna maaragtay cadaaladda iyo garsoorka xabsiyadaha laga dhawaajiyey maxkamadaha laga dhawaajiyey dhammaan maaragtay instituushinada cadaaladoo dhan iyo baahiyaha cadaaladeeda jira inaan maaragtay aan qorshayaashiina ku darsanno wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha ee maamulka galmudug oo soo gabagabeeyey khudbadihii laga soo jeediyey shirarka ayaa tilmaamay in ay muhiim tahay in lagu dhaqaaqo go'aanada iyo codsiyada ay soo jeedinayaan guddoomiyeyaasha degmooyinka galmudug wada muuqda oo aad iyo aad uga muuqday waxyaalihii ay soo gudbiyeen oo wax la wada ogyahay ah wasaaraduhuna dhammaantood waxay la wada shaqeeyaan degmooyinka wasaarad kastaana baahiyahaas laga wada hadlay waxay ku leedahay qayb bay ku leedahay waxaan leenahay horta wasaarad kastaa qaybta ay ku leedahay ha ka qayb qaadato ha ka maaragtay ha ku dadaasho